dadkaan bugtaale ee ku noolaa duleedka magaalada muqdisho yay ahaani ha ku bugtaaleen deegaanadii uu saakafatahii daadadkii sanadkii hore dalkaha ku rogmadeen gaar ahaana gobolada baay shabeellada hoose hiiraan iyo gedaa iyona meelasay nolol raadsideen kulid markii deegaanadiiiyo ku noolayana duruufo shalgidisanah wajahday waxaana ku mid ah dadkaan bugtaale ee ku noolaa kaamkii alla degmada dayniile ee magaalada muqdisho iyo waliba iyo sheegeen intiiyo ka adkaatay nololo magaalada muqdisho muddada iyo ku sugnaayana welina iyo haysta duruufogi iyo markii hore deegaanadii oo ku bugtaaliday walina iyo dalbadina intii lahladiila gargaar bini-aadinima sida raashinka hooyga iyo walyaabo nololo muhiimkan ee waxaan waxaan kusoo barka'ay bariire degmada bariire beerariyaan ahay wixii sanadkan tacbi jirnay oo ama ku noolan lahayd ama ilmaha laga bixin lahay biyaha nagu soo guuray ilmihii hamar kula soo orodnay waxaan joognaa degmada dayniile gaajadii aan ku soo baxanay al'aana ku sugnahay ilmihii magaalka ma kala kasaayaan waxaa laga shaqaysanaa leeyahay god iyo ii sheeg aanaa laga shaqaysanaa gudayguday gudaygudaygi iyo ilmihii magaalkii ma kasaayaan oo kusoo laabanayaan subaxdii waa baxayaan badilkooda qaadanayaan waa baxayaan waa kusoo laabanayaan ilmo yareeraan qabaa dhexdan jiraan ahay ilmo toban iyo afaraan dhalay afar allah u naxariis waa waa iga sagiiraan tobana ii joogto tobankii saddex waaween ah todoban waa yaryar yihiin todobadii wax aan siinayn ma haayo wixii aan sii lahayo badarkii oo maqaasho ii sheeg toddobaatan iyo meelahaas mari marayaan igu go-een wax aan siinay mare siiacada samafalka waxaan ku codsanaynaa inaan nagu soo aabiyaan buush bac ma loo haayo wax la unaayo male ilmihii waa dandaraysan yihiin waa rafaadsan yihiin dhar ma qabno wax la unaayo ma qabno meel aan ku bilaawno ma hayno waddankii aan joogna waa nalaga soo shabi ilaahay daruurtiisa dadka soo shabi si olmana soo galan abaar kale mana soo dhayn laakiin aaran ilaahay oo aafili jirtaa imaatay biyo haddii dad dileen oo hoola dadileen oo macaragti dhar daadiyeen oo cunta qaadeen marka naftaayna lasoo baxsanay samaysiin codsadaanay walaalaha masluunka ah baydhabo muddo ka dandarowtay ka rafaadiya ena owlaado ka silacsan oo ersaagna nin hayna oo cuntana nin hayna oo geega meelo ka silacsanayanha ena meelyaha kubani xaawo maxamed oo ahay guddoomiyaha kaamaamka dadkan iyo ku noolin waliba ayay ku waranteen nololo dadkaas meelo iyo ku bogtaaleen iyo sidoo markaasi iyo nololiyo haddii taa dadkaas walaalka ah muxuu ahay annaga waa nagu soo hirteen meel bannaanoo iska soo fadhiisteen annaguna wax hadda aan qaban korno weyna waa u qabana aan leenaha ma jiraan dadkaas walaalka waxay ka yimaadeen qaar waxay leeyihiin baydhabaan ka nimid qaar waxay leeyihin baldaweynaan ka nimid qaar waxay leeyihin baardheeraan ka nimid qaar waxay leeyihin nawaaxiga afgooyo tuulooyinkan ka nimid webigaa nagu soo fatahmay in dadkaas soomaaliyeed oo jooga degmada dayniile waaxida halgan kaamka iidle in walaalnimo iyo il naxariiseed lagu wada fiiriyo wixii loo gali karana loo galo markiio dhean ama siiwooyinka dabiicigaa sida ruwabka mahigaanka u wedan daadad iyo fatahaada abaaro iyo sidoo kale colaadaha dalku ku dareera walibaa ku dhaladaya baraka xoogan taasni walibaa saameyaasi nololo kumanaan qoysas ah oo qaarsho ilay hadan helna nololi iyo umbaahanaayana